ku siman shan caruur ah ayaa cudurka shuban biyoodka ugu geeriyootay kaamka kaamjirhoo leh ee degmada dhobley dadka ku nool kaamkano horey ula daalaa dhacay daruufo dhanka nolosha ayaa waxaa muddooyinkii ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay cudurka shuban biyoodka oo soo ritay caruur badan qaar ka mid ah dadka barakacayaasha ah islamarkaana caruurtooda uu soo ritay cudurkan ayaa ka warbixiyey saameynta uu ku yeeshay cudurka shubanbiyoodka magaceyga xabiib cismaan marsul kaanka degani kaajiroole shubanbiyood waa ku jira kaanka waa ilmaha waad waxna waay naga noqdeen waxna waaye ilaahay baa hadda gargaarsiiyo waa la qaadiyoo dhibaato waay mareen magaceyga waa xuseen kuusow cabdi kaamkan degana waxaa waaye kaamjiroole kaamka aad baa shubanbiyoodka ugu jiraa marka hadda intaan ognahay anaaba ka mid eh dhowr cunug ayaa ku geeriyootay dad badanna waa ka kaagacay laakiin aad buu u soo saameeyey aniga saddex cunug ayuu iga soo riday laba cunug isbitaalka weyn aan geeyey midna isbitaallaha caadigan ka daaweeyey oo maarata filibooyi aan ugu xiraartay hadda alxamdulilah ilaah baa mahadla waa roohin tabaryari iyo macnaha fooqbixii dhibkii soo maray mooga hadda aad bay u fiiceen hadda caafimaad ahaanta waa roohin maya xanuunkaas unbaa hadda aad u daran iyo malaari iyo maarataay wixii u hoosgalayba adee xanuunkaas adee shumbiyoodkaas marka fooqbaxaas unbay u dhintay hadda ka hor maya waxna soo gaari malay isbitaalka weyn oo annaga angiisan loohayn aan ku tagno maarataay daawo aan ka helnay mooy wax kaloo hadda noo imaade ma laha xanuunku marka hore cunugu calooshaan uu sheeganaya abba caloosha liga ama hooy caloosha liga uu leeyahay laba jeer camal oo kaloo asagoo lugiis ku socdo musqushi galaya kadibnana maarataay wax uu xafidi kara mabale asagoo goosha ku fadhiy uu maarka iska bixiyaa matagu ku daraa marka xaarka marka hore caadi waaye marka dambena bibaasta camal oo kale uu isbedelaya cunugu saddex jeer afar jeer hore gadaal uu ka baxo haddeen filimbe wax lala gaaren waaba maarataay saasuu ku tegayba muddo adiga bisha afaraad bilowgeed ilaa inta waa wuu ka jiraa ama bisha afraad adi tobankeedii meelahaas waan codsanaynaa inaan noola imaado maarataay dabaalka hadda wax joogsaday maa hadduu ku socdaa inaan noola imaado caafimaad aan helno gargaar deg deg aan helno aad baan u codsanaynaa si kastaba ha haatee dadkan barakacyaasha ah ee ku nool kaamjiroole ee degmada dhobley ayaa hay-adaha samafalka ka codsaday in lala soo gaaro gargaar caafimaad